cabdiraxmaan cabdilaahi faarax guri barwaaqo wasiirka warfaafinta ee somalilan oo maanta shir jaraa'id ku qabta xafiiskiisa ayaa sheegay inay dowladdiisu aragto waxa ka dhacay maanta deegaanadaasi kuwa ay sabab u ahaayeen mas-uuliyiin ka socda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa maamulka puntland waa sida uu hadalka u yidhiye xaaladda ka taagan xuduudda u dhexaysa soomaaliya iyo somalilan sida aad la socotaan beryahan waxa ay dowladda soomaaliya ku kacday falal xaalad abuura ama colaad abuura gudaha somalilan tusaale ahaan magaalada layidhaha qoriley waxa ay ku weerartay garaad jaamac ee garaad cali waxaa kaley magaalada tukaraq ku weerartay ama ciidamadood ku weerareen garaad jaamac garaad ismaaciil waxaa kale oo wasiirka qorshaynta soomaaliya iyo wasiirka amniga ee puntland iyaga oo ciidan wata tageen oo si sharci darraa ku tageen magaalada badhan iyo magaalada dheher ayagoo halkaa ka jeediyey khudbado xaalad abuura ama colaad abuura ay ka jeediyeen sidaasi awgeed dowladda somalilan waxay go-aansatay in aanay u dulqaadan mar dambe xaaladaha caynkaasa intii shirka jaraa'id uu ku jiray wasiirku waxa uu sheegay in iyaga ka go-antay xasiloonada iyo deganaanshaha deegaanka iyo guud ahaan madaqadu waxa ay kale oo ku wargelinaysaa dowladda soomaaliya in ay ilaaliso kana waantoodo faragelinaha iyo dhaqdhaqaaqyada ay ka wado somalilan ee xaalad abuurka ah waxaa kaloo ay aanu wargelinaynaa dowladaha deriska ah in ay la socdaan dhaqdhaqaaqa xaalad abuurka ah ay soomaaliya ka wado labaxdeed xuduud dhexdooda ciidamada somalilan marnaba diyaaru maaha in ay ku xadgudbaan xuduudaha dowladaha deriska hase yeeshee mar walba waxay heegan u yihiin in ay qarankooda ilaashadaan mana dhici doonto in dug dambeyn safaraha loogala laabto wasiirka oo la weydiiyey inay ciidamada somalilan qaadeen weerarka islamarkaana ay ciidamada puntland ee deegaankaasi ku sugnaa ku bilaabeen waxa uu ku jawaabay ciidanka somalilan xuduudiisa ayuu ku sugan yahay waxaanu fadhigiisu yahay magaalada laydhaha tukarad sidaa daraaddeed waxaanu caddaynaynaa marnaba inaanay ciidamada somalilan u tallaabin xuduudda soomaaliya hase haatee wasiirku kama hadal wax khasaara oo ka dhashay dagaalkaasi barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa